marka waa sector aad u weyn weeye waxaan rajaynayaa shirkan inaynu maantay aad ku aragtaan sida ka muuqata ciwaanka iga dambeeyana waa inaad wixii fahantaan oo aad aragtaan dukumintigan uu diyaarsan yahay waxba aaraa ku darmaysan laakiin waa inaad ka qaadataa macluumaad oo ah war waxaan inaad leedahay oo uu jiro oo dalku leeyahay waa qayb ka tihiin oo loo baahan yahay wasaarad kasta hay-ad kasta qaybteeda ii sheeg inay inay inay inay ii sheegeen siday u fuli lahayd ay ka shaqayso waa n d b nine oo kale wasaaradda qorsheynta n d b nine markay diyaarisay n d c guna kaas ayuu kaabayaa marka waa laba dukumenti oo wada shaqaynaya sidaa daraaddeed waxaan ii rajaynayaa inaynu shirkan wax badan oo ii sheega aqoon iswadaarsi ama isla shaqayna ama isu sheegidda xogta dukumentiyada muhiimka ee waddankeenna inaynu ii sheeg aynu aynu isla isla qaadaa dhigi doono salaan kadib maanta farxadee noo tahay in aan kasoo qayb galno workshopkan ee lagu falanqeynayo n d c da dabcan shaki kuma jiro in dhammaan saameyno nagu leeyihiin waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada gaar ahaan wasaaraddeena beeraha diraasaadka yacnii iyo xogaha soo gaaraya iyo dhammaan yacnii waxyaabaha hore aynan u aqoon ee aan arkayno ama fatahaada ha ahaadaan ama ha ahaadaan abaaraha soo noqnoqonaya ee u baahan tahay in la sameeyo waxa loo yaqaano habab lagu ogaado ama lagu darso adduunyadoo dhan way ka jirtaa waxa loo yaqaano n d c noocaana marka annaga waa waa uga mahad celinayaa xafiiska ama agaasinka deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha wadanka for example hadda annaga wasaaradda marta iqaaraadka biyaha markii ay annaga barnaamijkan ka hadalkiisa markii aan ay timaado awalan waad ogtihiin climate changiga markii dhibaato uu waddanka ku keenaayo waa un labo in maaragtaaye mar oo annaga ay drought ayna hayso oo aan haysanin roob inugu filan iyo mar maaragtay markii roobka annaga aan helnana ay tahay in maaragtay fatahaada annaga aan la kulanno